xilli dunidu la daalaa-dhacayso isbedelka cimilada ee marba marka ka dambeysa sii xumaanaya ayay soomaaliyana ka mid tahay meelaha sida daran looga dareemayo saameynta isbedelka cimilada waxaana la saadaalinayaa in qaarada afrika ay kusoo wajahan tahay masiibada el niino oo wadata kuleylo iyo abaaro daran si looga gaashaanto islamarkaana loo sameysto kayd biyo iyo baadba leh gaar ahaan xoolo dhaqatada ayaa waxaa bulshada ku dhaqan deegaanada jubbaland loogu baaqay inay u diyaar garoobaan isbedelka cimilada la taliyaha wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada jubbaland cabdixakiin kadiye cali ayaa ka digay abaaro iyo kuleylo laga cabsi qabo inay ku dhuftaan qaaradda afrika isagoo bulshada ugu baaqay inay u diyaar garoobaan saameynta isbedelka cimilada
wuu ka jiraa east africa meelo badan baa wacyigelinta ay ka socotaa hay-adda qaarada sodma la dhaho ay way jeedisay wasaaradda maalinta masiibooyinka iyada lafahaanteeda qayb bay ka tahay annagu qayb baan ka nahay inaan maarata dadkii aan wacyigelino oo maaragta abaaraha loo diyaar garoobo in biyo la helo xoolihii biyo ku filan loo raadiyo baad ku filan oo ay cunaan loo raadiyo beeraheen waxay ku tiirsan yihiin xagga webiga webiga haddii biyaha uu yaraado oo maarata abaara ay yimaadaan waxaa suuragala inay maarata beerihii meesha ka baxaan marka hadee beerhi meesha ka baxaan marka xoole waxaa waaye cuntiyaari ayaa meesha ka dhacaysa cuntiyaari haddii ka dhacdana marka dadka inay usii diyaar garoobaan oo maarata biyahooda sii keydsadaan marka si looga maarata looga hortago abaaraha laakiin waxaa waxaa la rabaa inaan qorshe ka yeelan qorshaha aan aan ku badbaadin lahayn xoolaheen iyo beeraheen dadkeena qorsho ka hortaga abaartaas soo socda waad arki waad garan kartaa wakti hore markii la gaaray waktigii nebi yuusuf laga soo bilaabo waxaa waatuu nebi yuusuf markii waa tii la weydiinaya markii la xiray oo xabsiga ku jiray waa tii boqorkii uu riyooday oo dhahayo maaragtay yuusufu ayuha sadiiqu aftinaa fi sabci baqaraatin simaani yaakulahuna sabcun cijaafin wasabcu sumbulaat qudran wa uqra yaabisaatan laalii arjicu ila annaas lacallam yaclamuun qaalu tasricuuna sabcu siniina siniina maarata daaban famaa xasadtum fadaruuhu fii sumbuli ilaa qaliila mima tuxsinuun waxaasoo dhan waxay ka hadlaan uma yaati min bacdi dalika sabcun shidaadi yaakulahuna maa qadamtum lahuna ilaa qaliila mima tuxsinuun uma yaati min bacdi dalika caamun fiihi yawaada naas fiihi cashara ayadaas waxay ka hadlaya marka inuu qorsho qofka uu samayso laliina horta waa wax soo jiray way soo dhici jireen hadda wataan aayadihi aan ku bilownay waa arta abaaraha nebiga waqtigii nebi yuusuf aan ka sheekaynayna afar kun oo sano ka hor wey